bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo radio jowar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle oo deeq raashin iyo xoolo nool ku wareejiyey ciidanka ku sugan furmaha dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe hay-adda maareynta musiibooyinka oo deeq iskugu jirta daawo iyo raashiin maanta gaarsiiyey degmada jallaqta ee gobolka hiiraan xildhibaan laga saaray diiwaanka golaha shacabka tababar la xiriira hirgelinta doorasho qof iyo cod ah oo maanta loo qabtay qaar ka mid ah howlwadeenada guddiga doorashooyinka qaranka akhbaaraadka dibaddan dhegeystayaal waxaad ku dhegaysan doontaan safiirka koonfur afrika u fadhiyey maraykanka oo la ceeriy
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo kooda ugu doorka roon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiio intaasi ka faahfaahsan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle oo deeq raashiin iyo xoolo nool ku wareejiyey ciidanka ku sugan furmaha dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe abuukar cali cadaani ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya si loo dhiirigeliyo ciidamada daraawiishta hirshabeelle xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa furmaha hore ee deegaanada hirshabeelle waxaa ciidamada ku booqday guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka shabeellaha dhexe guddoomiyaha arugta ganacsiga hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale mas-uuliyiintan ayaa ciidamada ku wareejiyay deeq isugu jirta xoolo nool iyo raashiin oo ay wakiil ugu yihiin madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaabe xuseen oo ugu talagalay garab istaaga geesiyaashta ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka suldaan daayir axmed gaabo oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa bogaadiyey howlgallada ka dhanka ah khawaarijta isagoo geesiyaasha ku sugan furimaha dagaalka ku wareejiyey afartan neef ee geel ah oo madaxweynahii dowladda hirshabeelle ugu talagalay garb istaaga ciidamada ku sugan jiidaha dagaalka joognaa maanta ciidanka oo furimaha dagaalka jooga aan waxaan rabnaa deeqdan geel ah oo la soo gaarsiiyey ay soo kala gaarsiiyeen agaasimaha guud ee waxbarashada dowladda hirshabeelle iyo iyo guddoomiye caydiid oo isaguna ka wakiila madaxweynaha jamhuuriyadda iyo rofesor weho geelaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha hirshabeelle mudane cali guudlaawe intaasba geel ka yimiday oo afar neefa oo ay kala leeyihiin ciidamada macaawisleyda iyo ciidamada milatariga oo ka garab diridaay oo oo loogu talagalay inay iidaan kasii dhigtaan beryaha hadda dagaalka uu socdo waxaana ku wareejeynaa guddoomiyaha degmada biya cadday usoo wakiisheen oo halkaa nala taagan marka deeqdaas geelah oo ay soo gaarsiiyeen dowladda hirshabeelle agaasimaha oo guud oo wasaaradda uu ka wakiilayaha guddoomiyaha mataqaana arrimaha bulshada waa joogaan labadaas afartaas geelahoo loogu talagalay ciidamada milatariga iyo ciidamada macaawisleyda oo iska garab daridaya oo deegaanada gobolka shabeellada dhexe cadowga ka xurayhay inay beryahan hadda soo socda ay iidaam ka naqdaan sidaasna loo garab taagnaa doono mar walbaba hadday dowladda federaalka tahay iyo hadday dowladda stateka tahaba labaduba ay garab taagan yihiin oo ay mataqaanaa dhiirigelin u yihiin geelaas guddoomiyaha degmada biyo caddana oo hadda uu afartaas geela uu mataqaanaa u guddoomaayo waxaan rabnaa inay halkaas ay ciidamadu ay ka dhigtaan geelaas afarta neefa gudoomiyaha degmada biicadde cabdi qoorgaab cabdow ayaa ugu mahad celiyey madaxweynaha dowladda hirshabeelle garab istaagga oo u muujiyey ciidamada ku sugan furimaha dagaalka iyo sida uu dardargelinayo howlgallada lagu ciribtirayo khawaarijta simaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo gudoomiyaha ganacsiga rugta hirshabeellada dhexe iyo guddoomiyaha arrimaha bulshada aada iyo aad idinkaga mahadcelinaya geela aad keenteen oo ka wakiil aad tihiin idigu naftiinna oo madaxweynaha hirshabeelle iyo federaalka iyo guddigaba intaba ay soo dhiibeen anigoo ka wakiila ciidamada qalabka sida ee ka dagaalamayo aagan dhexe oo hadda aan taagannahay waa labagaras iyo bursho sheekh anigoo ka wakiila iyo ciidamada deegaanka oo macaawisleyda anigoo ka wakiila ay ii wakiisheen wax alla wixii soo gaaray ama dowla xaggeerka soo gaaray inaan wakiil u ahay geelaas waa idinka guddoomay afar ninfo geela waa idinka guddoomay aada iyo aadaad u mahadsan tihiin sida aad u keenteen oo u dhiirigelinayseen ciidamada waa idinkaga mahad celinaynaa maalin walbana waxaa la rabaa in annaga laftaynu idinku laftiino nagaa maqdidiinoo garabkaan naga taagan tihiinoo talaga dagaalkaan ugula jirtiin furunta meeshu male in lagu kala haro amba guddoomiyahan ahay amba wasiiraan ahay amba madaxweynaan ahay ma rabto in lagu kala haro nimankaan cadaawada khawaariijta dadkan kusoo duulay waxaan rabnaa in laisu beheeso nafsadaynaan huraynaa niman iska tabar dhigay waa laga bixinaa dadka marka ay u bootaynaa inay leeyihiin meel hablaan joognaa laba boqoloo jo yaa dadka beenaynuu sheegan waxba ma joogaan meeshaan waxaa joogaan afar nimoo gubataa joogta oo god halba god ku jiro ayagana laftooda waxaan rabnaa inaan ka bixin oo u galno godka insha allah haddii la yidhaahdo aada iyo aadaad nu mahadsan tihiin dhiirigelinta aad ciidamada dhiirigelinsiin oo labada dhinacba oo macaawisleyda iyo kuwa qarankaba intaba agaasimaha wasaaradda waxbarashada dowladda hirshabeelle mudane amiin mukhtaar axmed ayaa dhankiisa sheegay in madaxda hirshabeelle ay diyaar u yihiin garbistaagga ciidamada hay-adda maareyntii musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa maanta deeq raashin iyo daawo ku wareejiyey maamulka degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan sax muumin ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo ay qayb ka yihiin dhakhaatiir ka tirsan hay-adda sodma iyo isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho ayaa maanta gaaray degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan waxaana halkaasi kusoo dhoweeyey xildhibaan maalik cabdalla oo ka mid ah baarlamaanka federaalka soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka hirshabeelle iyo mas-uuliyiinta degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan ujeedka safarka guddoomiyaha ayaa daarnaa xoojinta dadaalada bini-aadamnimo ee dalka iyo weliba u kurgelidda xaaladda nololeed ee degmada iyo deegaanada ku xiran isagoona kormeer ku tegay isbitaalka guud ee degmada waxaana halkaas uu gaarsiiyey shixnad dawo ah agaasimaha waaxda caafimaadka hay-adda sodma doctor cabdulaahi muuse axmed ayaa ka warbixiyey deeqdan daawada ah ee ay gaarsiiyeen isbitaalka degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan iyadoona ay ka mahadnaqeen maamulka isbitaalka runtii sida aad uga barateen ama shacabka soomaaliyeed ay uga barteen hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka uu hogaaminayo guddoomiye maxamuud macalin cabdulle oo u taagan mar walba meel kasta oo dhibaata ay ka jirto in shacabkooda ay la danqadaan maanta waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu noo suurageliyey inaan isbitaalka degmada soo gaarsiino deeq daawo ah oo isugu jirta dawooyinka loogu talagalay hooyooyinka uurka leh dawooyinka loogu talagalay carruurta dawooyinka loogu talagalay dadka dhaawacyada ah runtii waxaa sharaf noo ah in daawadaas maaragtay ay isbitaalka soo gaartay waxaan rajaynaynaa daawadaas inay ku filnaato oo maaragtay isbitaalku ay u noqoto saad uu isticmaalo muddo saddex bilooda maanta waxaa deeq daawa na soo gaarsiiyey haayada maareynta iyo musiibooyinka waa ugu mahad celinaa dhammaan gudoomiyaha degmada iyo inta la socotay iyo xildhibaanka qaran halkan uu soo booqday maanta inuu dadkiisa xaaladooda la socdo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inta qofood joogta isbitaalka waa ujeediin daawada haayadda noo keenta xataa nama deeqdo ma nagu filno maanta waxaa noola keenay tan in ka badan oan istimcaalayna ilaa iyo saddex bilood oo nagu filin aad ayay umahadsan yihiin haayadda maareynta iyo musiibooyinka sidoo kale gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa booqday qaar ka mid ah kaamamka magaalada iyo deegaanada qoryaale oo dhaca xadka gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe ay wadaagaan gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa gargaar isugu jira noocyada kala duwan ee raashiinka looguna talagalay dadka nugul ee ka barakacay dagaalada dalka looga saarayo dagaalamayaasha al-shabaab ee ku dhaqan deegaanada qoryaale waxa uu ku wareejiyey xildhibaan maalig cabdalla iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarkii maareynta musiibooyinka hirshabeelle iyo guddoomiyaha degmada guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed maxamuud macalin cabdulle ayaa ka warbixiyey deeqdan raashiinka ah oo ay gaarsiiyeen degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan dhammaan shacabka reer qoryaale ee jiidda hore joogo waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanaa maanta inaan soo gaaray waxaan guddoomiye iyo agaasime iyo xildhibaan idiin sheegayaa hay-adda maalinta mas-uuliyooyinku ma aha marka ugu horraysa oo runtii ay soo gaarto guud ahaan gobolka hiiraan khaasatan jaalaksi iyo eriyadeeda dagaalkii wuxuu ka bilowday shabaabku waa la ogyahay oo reerkaana bilaabay twenty twenty two markii aniga la ii dhiibay xilka anigoon afar habeen joogin afar maalin anoo joogin ayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soo kaxeeyey waxa u dhahay reerkii xawaadle ayaa dagaalkii khawaarijta ku jiro waa inaan u gurmadno waa isoo kaxeeyey meesha la yidhaha beledweynehu keenay xoolaha aan keenay oo hadda maanta idinku simay oo raashin runtii waa sokor beriis iyo timir iyo saliid intuba isugu jiro laakiin kii laydinkugu tala galay ama dhammaa ma ahan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ku laaban doonaa muqdisho anigoo indhaheyga buuxsaday anigoo idin arkay waana soo gurma doonaa haddii ilahay yidhahdo insha allahu tacaala waxaa laydinka rabaa inaad idinkuna aad cadowga iska dhicisaan runtii gobonnimadu kama horayso in cadowga la iska dhiciyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka qeybahooda kala duwan ayaa uga mahad celiyey hay-adda sodma deeqdan gargaarka ah oo ay maanta soo gaarsiiyeen faraxa labaad marka wuxuu noo yahay haddii deeqla loo keenay midna noo dhimo yahay ou soo daba yaallo waa farax labaad ya mahad labaad waxaa iskale inta noo soo gurmatay oo deeqda faraha badanne noo keentay waxaan leynaa waa mahadsantihiin in jirii xasanaad allah idinka siiyo ehel jiraad tihiin wixii la dhiibtanee sadaqadaas ilaahay ha ka ijirsiiyo int allayo intii la baxday gudoomiyaha degmada jallaqsi nuur maxamed absigu nuur dheere iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka imaareynta musiibooyinka hirshabeelle cabdifataax maxamed yuusuf ayaa gebagabadii dhankooda ugu mahadceliyey sida ay mar walba hay-adda sodma ay u garab taagan tahay bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan
maantana ii sheeg abaartii mid ka sii daranaa jirta dadna biibaxa halakayso dadna beeray ku nool yihiin oo xoolaalay waayo dadka hadda deegaankan ama dagaalamo ii sheeg oo macawiislahayda ay ka dhalatay waxaa waaye dad xoolaaleya beer beer ku nool waay marka beerkay ku noolaayeenna abaaraa laysayo oo oo dhibaatada ka jirta adoo arkay dagaalka aan ku jirno waxaa waaye saddex waxaa jirta saddex abaarad oo saddex masiibaa jirta laba masiibo kamida waan haysaa waa abaar waa dab waa col abaarta iyo colkiyaan nahaaya dabkiyaan naga maqan masiibo dhiman oo oo dhinaalaheed inayna jirin waa fila marka guddoomiysaan wax kaaga baranay annagoo intaan dhaannaa wax noo soo dhiibi jirta bulshadiioo abaaraysan oo col ku furan yahay waatanaa ku soo dhowow ciidamadii mujaahidiinta meel gaara ay kugu faysan yihiin waa ku sugayaan raganimaaba samayso haddii meesha ugu samayso furantii colka ka dhawaayay haddaan noogu timid xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka ayaa laga saaray diiwaanka golaha shacabka cali aadan ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
xildhibaan cabdulaahi xaashi abiib oo ka mida xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaana si weyn u dhaliili jiray dowladda federaalka soomaaliya ayaa laga saaray liiska xildhibaannimada ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ma og tahay in hilibka yaalla suuqyada dalalka khaliijka yurub iyo maraykanka aad ka helayso magaalada muqdisho somaali meid combany ku dooro hilib nadiifa oo lagu qalay kawaa nadiifa iyadoo la hubiyey badqabka caafimaadka xoolaha hadda dalbo hilib geel lo ama ari adigoo ka heli kara xarumaha somaali meid combany ku leedahay gobolka banaadir ama wac nambarka kuu muuqda warqad ka soo baaday xafiiska guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya shaqaadan maxamed nuur shaqaadan madoobe ayaa lagu sheegay in xildhibaan cabdulaahi xaashi uusan soo xaadirin laba kal fadhiyo ay yeesheen baarlamaanka federaalka soomaaliya sidoo kale warqada ka soo baxday xafiiska guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu baaqay hay-adaha ku shaqada leh inay sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay kusoo buuciyaan kursiga lambarkiisu yahay hab laba boqol iyo kow kaas uu ku fadhigay xildhibaan cabdulaahi xaashi abiibi xildhibaan abiib ayaa dhowr jeer soo bandhigay lacaga uu sheegay inay lunsadeen madaxda ugu sarraysa ee dowladda federaalka soomaaliya hase yeeshee ilaa haatan xildhibaan cabdulaahi xaashi kama uusan hadlin warqadan ka soo baxday guddoomiyaha golaha shacabka taas oo xasaanada looga qaaday islamarkaana la doonayay in booskiisa lagu buuxiyo xildhibaan kale si kastaba ahaatee xildhibaano ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa iminka si weyn u dhaliilisan dowladda federaalka soomaaliya iyagoona marar fara badan warbaahinta u mariyay dhalilo kala duwan tababar la xiriira hirgelinta doorasho qof iyo cod ah oo maanta loo furay qaar ka mid ah howlwadeenada iyo guddiga doorashooyinka qaranka cabdirasaaq xaji saleemaan ayaa warkaasi muqdisho inoogu soo diray guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha ayaa tababar laba maalmood soconaya u furay howlwadeennada iyo shaqaalaha guddiga doorashooyinka si sare loogu qaado aqoontooda ayna ugu diyaargaroobaan doorashada tooska ee la filayo in ay dalka ka dhacdo tababarkan oo socon doona laba maalmood ayaa ah mid ay howlwadeennada guddiga lagu bari doono habka ay u wajihi doonaan doorashada qof iyo coda ee dalka ka dhici doonta iyo sidii ay dhex ugu noqon lahaayeen tartamayaasha doorashooyinka dalka tababarkan wuxuu dhibafuur u yahay ama bilow u yahay tababaradii shaqada doorashada ee aynu u idmanayn ee la xidhiidha diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo dhammaan howlaha doorashooyinka ayuu dhibafuur yahay howlahaasuu bilow u yahay qof kasta oo halka fadhiyo oo howlwadeerna ay tahay inuu si mugna uga faa'iidaysto
laga bilaabo markaa soo gashay xanidaabka guddiga doorashooyinku xisbina ka mid ma ahid taageero uma ahid muxuu ahaay qof aad taageero u tahay ma jirto naftaada waxaa u tahay accountable wax kasta oo waajib ah oo shaqada lagu igmaday ku saabsan ee qofka uu ka gaab yaahi saa lagula xisaabtama ah ku talagal maskaxdana ku hay lamber labo sidaa u dhaqmi jirtay oo horeento ma jirto facebook aan ku qori karin wax u janjeero cid kale حتى ميغار أما ميدار قف وحلق فهمي كرو إذن وحق لنيسد وممنوع برها بلشد أغادا
saadiq abshir garaad guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha ahna kusimaha guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo tababarka furay ayaa shaqaalaha iyo howlwadeennada uga digay in ay ku milmaan siyaasadda dalka isagoo u soo jeediyey in ay dhexdhexaad u noqdaan daneeyaasha siyaasadda dalka isuna diyaariyaan sidii ay u maarayn lahaayeen doorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo guddigiina iyo tiimkeenna isku wada mid baan ah anagoo odayaal baan idiin nahay laakiin howlwadeennada shaqada qabana wadinka maxaa laynaga rabaa qof kasta oo idhaga naga mini markay codayn timaado qof kastaa sanduuq buu gelaya annaga idinka warqad baynu meel ku ridanaa cid baynu codayanaa cidda aynu u codaynano oo ururadaa iyo axsaabta tartamasa macnaheedu maaha inay shaqadeenna saameyn ku yeelato oo shaqada guddinimada iyo xafiiska aan joogno mamnuuc bay ka tahay mamnuuc bay ka tahay waa eed waa dembi annagay dembi nagu tahay inaanu dhexdhexaadnimada ka baxno idinkana dembi bay idinku tahay sharciga iyo habraacyada doorashooyinku wuxuuna farayaa kulamo xisbi siyaasadeed urur siyaasadeed ka qaybgalkood wax kasta oo muujinaya inaad qayb ka mida ururada iyo tartamayaasha aad dhinac ugu samaynaysid mamnuuc bay shaqadeena dembi bay ku tahay taas markaa waxay keenaysaa inaynu noqdo garsoorayaal baynu ka nahay xaggaas oo waxaan rabnaa inay innaga inaga muuqato cadaaladdu halkaa warkaasi ka dhegaysanaysaan dhegeystayaal waa radio jaware markaana warka dibadda dowladda maraykanka ayaa sheegtay in la ciiriyey safiirkii dowladda south africa u fadhiyay magaalada washington kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ku eedeysay inuu yahay siyaasi hurinaya isir nacayd xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in danjiraha ibrahim aanu looga baahnayn inuu sii joogo dalka maraykanka isaguo ugu yeeray inuu yahay qof nacab madaxweynaha dalka maraykanka donald trump rubio ayaa bartiisa ex ku yidhi safiirka koonfur africa ee maraykanka mar dambe lagama soo dhoweyn doono dalkeenna mana jiro wax kala hadli doono oo sidaasi darteed waxaa loo aqoonsan doonaa shaksi aan garaado aanan lahayn madaxweynihii hore ee maraykanka joe biden ayaa warqadaha safiirnimo ka guddoomay ibraahim saddex iyo tobankii bishii janawari laba kun afar iyo labaatan sida ku cad bogga internetka ee safaaradda south africa ee maraykanka waxayna ahayd markii labaad ee uu ibraahim noqonayo danjiraha koonfur africa ee u fadhiya washington ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda south africa oo ku saabsan arrinkani dhegeystayaal warkii habeenimo aad kala socoteen radio jowhar waa naga intaa cidduu warkeena seegana waxay dib kaga daalaca kartaa bartaanu ku leenaanay facebooka ama w w dot radio jowhar dot net sidaas iyo amaana allah